barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbacaa saddex iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah saare ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro naadiga akhriska iyo qoraalka ka hirgeliyey galmudug waxaan isku daynay inaan taabagelino abuurnana nolosha akhriska qoraalka galmudug si loo helo dhalinyaro aqoon-yahano ah iyo haldooro qoraayaasha qoraya buwaagtana ay u helaan dad saboodgaraya ka taageera tafsirka buwaagta daabacadda buwaagta iyo bandhigayaasha buwaagta nolosha akhriska iyo qoraalka si ay ku heli lahaayeen waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hablo raba inay cayilaan daraaddeed u qaata daawooyin caafimaadkooda halis gelin kara dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku gudan jirno dhinacii heesaha ayaan ka madhnaan doonin sawtaadii dagaanugleey warkaaguna dhowsana sawtaadii sabiila ahay dhammaystumaro jecla sawtaadii sabiila ahay heestaasi ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan intaynu ku guda jirno barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo marka horese warkii dunida wararka kayman iyo magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goordhoweyta qarax ka dhacay meel u dhow iskeyska kilomitir afar halkaasi oo la sheegay in uu ku qarxay baabuur goobtaa marayey sida ay goobjoogayaal v o eda u sheegeen baabuurkan ayaa la tilmaamay inuu lahaa xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana intaasi warku ku darayaa inay waxyeella soo gaadhay darawalkii baabuurkaasi waday dhinaca kale qarax kale ayaa la sheegayaa in degmada yaqsheed lagula eegtay baabuur ay leeyihiin ciidamada amisom mana cadda ilaa hadda wax khasaare ah oo qaraxaasi labaad ka dhashay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in aanu riyaaqsanayn heshiiska ay wada gaadheen sharci dejinta kaas oo ah dhismaha xayndaaba xadidan oo laga yegleelo xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico hase yeeshee ma aanu xusin in uu dhici doono hakad kale oo ku yimaada howlaha dowladda muranka ka taagan arrimaha xuduudda aawadeed dhinaca kale ilaa hadda madaxweyne donald trump ma aanu sheegin inuu saxeexi doono sharcigan oo ay ku jirto hal dhibic amaan idhaahdo hal bilyan iyo saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan kuwaasoo dollar taasoo loogu talagalay in lagu dhiso siddeed iyo siddeetan kilomitir oo ah xayndaab cusub oo xadka xadka ah lacagtaasoo afar meelood ah meel ahaan lacagtii uu hore madaxweyne trump uu derbiga ugu rabay oo ahayd shan dhibic toddoba bilyan oo dollar tallaabadan ayaa ka hortegi kartaa in saddex toddobaad kadib mar kale ay dowladdu ay hakad gasho kadib markii bishii hore ay soo gebagabowday shan iyo soddon maalmood oo ay howlaha dowladdu hakad ku jireen
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyarada ku nool deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka galmudug ayaa hirgeliyey naadiga akhriska iyo qoraalka waxaanay bilaabeen wacyigelin ay dhallinyarada ku baraarujinayaan tacliinta sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga gaalkacyo cabdiwaaxeed macalin isaaq muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada galmudug waxaa ka jiray ee dadaallo kor loogu qaadayo akhriska iyo qoraalka kadib kulamo loo qabanayay ee dhallinyarada leh hal abuurka qoraal ee isku howla soo bandhigidda bugag ay ka qoraan taariikhihii dalka soo maray qaar ka mid a dhallinyaro ka kala socotay gaalkacyo cadaado dhuusamareeb balambal iyo cabuudwaaq ayaa waxa ay kulan ku yeesheen degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud kuwa oo muhiimadda kulankooda uu ahaa dhisidda naadi akhris iyo qoraal nasteex aadan cabdi ayaa ka warramaya muhiimadda loo dhisay naadiga in ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta islamarkaana dhalinta looga weecin lahaa jahooyinka aan habboonayn waxay dibaddan ku dhalatay markii aan aragnay ahmiyadda iyo baahida loo qabo maasha akhriska iyo qoraalka iyo aqoonta karoqaadida aqoonta waxaana isku daynay inaan taabagelino abuurina nolosha akhriska qoraalka galmudug si loo helo dhalinyaro aqoon-yahano ah iyo haldoolro qoraayaasha qoraya buwaagtana ay u helaan dadka boodgareeya ka taageera tafsirka buwaagta daabacadda buwaagta iyo bandhigayaasha buwaagta nolosha akhriska iyo qoraalka si ay ku heli lahaayeen sidoo kale tafsiiraha ugu waaweyn ahmiyadeena ay tahay waa sare uqaadida tacliinta iyo baraarujinta bulshada in lagu wacyigeliyo lagu baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyo tacliintu si loo helo bulsho akriska iyo qoraalka wanaagsan taas ayaa hikadan ku dhaatay waxaa kasoo qaybgalay ilaa shan degmo oo kale oo ka tirsan galmudug gaalkacyo basamareed cadaada balambal iyo caabuda markii la helo dhalinyaro badan oo qoraalkii iyo akriskii ku wanaagsan waxaa imaanaysa in bulsho badan ay isku dayaan inay ku daydaan dadkaas dadkiina ay noqdaan dad dhammaantood usoo istaagay ama meeshii ay kaga mashquuli ka jireen waxyaabaha kaleeto ee colaada iyo ragaadinta iyo sahligii inay tartanku hadda noqdo qof walba sidii uu u noqon lahaa qof wax qora qof wax akriya qof tacliin leh oo ku daynay markaas haldoorka iyo dadka markaas indargaradka ka horreeyey waddada ay mareen taas ayaa xitay guusha ugu weyn horta la higsanayo xamdi cumar boonge waxa ay ka mid tahay dhallinyarada xubnaha ka ah naadiga waxa ay sheegaysaa in uu jiro isbeddel aqooneed oo laga dareemi karo dhanka gabdhaha
horta waktigii hore iyo waktiga maanta la jooga labay kala yihiin waktigii hore waxay iska ahayd maxay tahay wakti casri jaahiliye ah ama dadkanagu ay iska u badnaayeen dad reemiye maanta dadkii magaalooyinkay soo galeen waxbaa la bartay waaridiinta badankooda maanta soo leeen waa dad dhalinyaro oo waxbartay qof dhalinyaro oo waxbartay oo ama aabo ama hooyo waxbartayna gabadhiisa ku dhaliili mayo dhihi mayo maxay toole maxay tahay waxbarasha ku liidataa iyo wax lamida mana dhihi karno ma wada jiraan waa laga yaabaa inay jiraan waalidiin ku dhegan casri jaahiliya gabdha haddaan usoo laabto su-aashaadii kalena gabduhu waxay ka faa'iidayaan dhiirigelin bay ka faa'iidayaan inay bulshada ku biiraan bay ka faa'iidayaan inay waxyaabo horumar leh maxay toole qabtaan bay ka faa'iidayaan inay wax furiyaan bay ka faa'iidayaan inay wax qoraan bay ka faa'iidayaan inkastoo uu jiro dadaalkaas lagu doonayo sidii dhallinyarada loogu dhiiragelin lahaa akhriska iyo qoraalka haddana nasteex iyo xamdi waxa ay sheegayaan in dadaal kasta oo kor loogu qaado aqoonta dhalintu ay kaga baaqsanayaan dhibaatooyinka ay ku dhacaan dhallinyaradu ma kaga baaqsan karaan dhibaatooyinka ay ku dhacaan haddaad qabataan wacyigelinno aqoontooda kor loogu qaadayo ama lagu dhiiragelinayo inay qoraalka iyo akhriska badiyaan waa mahadsanta cabdiwaahid oo maxay toole haa baan leeyahay sababtoo ah qofka dhalinyarada goormeebu horta dhibaato dareemaa ama goormeebu isku dayaa inuu maxay tole uu tahriiba ama waxyaabo qaldan uu ku dhaqaaqo waa markuu camal la-aan qofku la keliyoobo qofka haddii uu helo wax camala loo sameeyo oo tareennimo la siiyo asagii la mashquuliyo inuu wax qoro inuu wax aqriyo inuu adigu qof uu noqdo cilmi baaris ku maqan mar kasta qofkii wuxuu noqonayaa maxay tole waxyaabahaas iyo wax badan oo lamid a wuu ka baaqsan karaa oo dhibaato oo bulshada u geysan lahaa isagu ama uu naftiisa u geysan lahaaba inta badan qofka dhalinyarada oo taaribiya ama qofka dhalinyarada looga faa'iidaysanaya colaadaha iyo dagaaladaha sokeeye ama rudimeedyada ay isticmaalayaan kaleeto waxa weeye waa inta badan waadadan waxaan aqoon waxna barin waxna akrin qofku markuu tacliin helo wuxuu garanayaa waddada xun iyo waddada wanaagsan wuxuu qiimeynayaa noloshiisa waxa uu gelinaya riskiga uu gelinaya caqabadan taalantiga lagu wajahayo inta ay la-eg tahay qofka markuu comparison sameeyo markaas wuxuu hel ogaanaya inuu waddadan ay xun tahay ay ka wanaagsan tahay waddadan sidaas laaligeed waxaa yaraanaya qofki in laga faa'iidaysto in uu maro waddadii xumeed oo ahayd amalaadii askareynta dhalinyarada in laisku askareeyo oo askareyn loo isticmaalo dhan walba ha noqotee in qofkii naftiisa beemeeyo uu geliyo
dhisidda naadiga akhriska iyo qoraalka galmudug oo ay ku bahoobeen dhallinyaro waxbaratay qaarkood kuwa oo ka kala tegay qaar ka mida degmooyinka gobollada mudug iyo galgaduud ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo laga hirgeliya deegaanada galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad ayuu cabdiwaaxid dhegeystayaal u mahadsanyay haatanna aynu ku wada nasanno codka axmed rasta iyo weliba sawtaadii dheganugleyd
sawtaadii dhagaanugleey warkaa kuna dhowrsana sawtaadii dhagaanugleey warkaa kuna dhowrsana sawtaad sabiira ahay dhammaystu maroon jecla sawtaad sabiira ahay dhammaystu maroon jecla sawtaadii dhagaanugleey warkaa kuna dhowrsana sawtaadii dhagaanugleey warkaa kuna dhowrsana sawtaad sabiira ahayd dhammaystu maroo jecla sawtaad sabiira ahayd dhammaystu maroo jecla dambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa intaan kuu diiday dhulkan kaa qaadaya dhulkan kuu diiday dhulkan kaa qaadaya dhabtan kugu haynaya ma dhowla tusubay ahay dhibtan kuu diiday dhulkan kaa qaadaya dhibtan kuu diiday dhulkan kaa qaadaya dhabtan kugu haynaya ma dhowla tusubay ahay sawtii aan kugu dhignaa dhankaygana aadahay sawtii aan kugu dhignaa dhankaygana aadahay sawtii aan dhowrsaniyo dhaweelu farii ahay sawtii aad dhowrsaniyo dhabeelku farii ahay sawtii aan kugu dhignaa dhankayga aadahay sawtii aan kugu dhignaa dhankayga aadahay sawtii aad dhoosaniyo dhabeen hufanii ahay sawtii aad dhoosaniyo dhabeen hufanii ahay dhawaaqaagii samaa igu dhalanteedahay xiriirkii dhaadanaa miyuu dhalka ahaa dhawaaqaagii samaa igu dhalanteedahay xiriirkii dhaadanaa miyuu dhalka ahaa dhawaaqaagii samaa miyuu dhalanteedaha xiriirkii dhaadana miyuu dhayalka dhawaaqaagii samaa miyuu dhalanteedaha xiriirkii dhaadana miyuu dhayalka tan kuu diidaya dhulkan kaa qaadaya dhibtan kuu diidaya dhulkan kaa qaadaya dhabtan kugu haynaya ma dhowla tusubay ahay
axmed rasta codkiisaasi intaa haddii aynu kaga nimaadno haatana laascaanood dhakhaatiirta caafimaadka ayaa walaac ka muujiya in kiniinada dadka qaarkood ay u qaataan inay isku naaxiyaan amaba ay isku cayilaan ay keeni karaan xaalado caafimaad kiniinadaasi oo ku soo batay baryahan dambe gabdhaha ku nool dhulka soomaalida warbixin amuurahaasi ka hadlaysa waxaa laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariim cabdilaahi olol guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa si weyn ugu soo badanaya inay habluhu isticmaalaan waxyaabo ay miisaankooda ku kordhinayaan ama lagu naaxo qaar ka mid a hablaha magaalada laascanood ee aqoon-yahankaan wax ka weydiinay siday habluhu u isticmaalaan waxayna sheegeen hablaha qaarkood in ragga ay ka timid dhibaatadaas inay habluhu isticmaalaan kuwaasoo doonaya inay gabdhuhu aada u cayilaan sheekadan ayaa waxaan ka waraystay nimco cabdi ciise iyo xamdi cabdilaahi cali ugu horeyn xamdi cabdilaahi ayaan waxaan weydiinay waxyaabaha sida weyn ay haweenku ay uga hadlayaan ee ah cunista kiniinadaasi iyo sida gabdhuhu ay u isticmaalaan aad baad umahadsan tahay walaal haddaanu kusoo laabto habluhu kiniinada ama waxyaabaha laysku naaxiyo ay cunaan waxaa jira sababo badan ay cunaan mar inay qurux ka helaan midna ay ku daydaan qof iyada lamid ah oo sideeda dhuubnayd ay naxday ay haddana istiraahdo bulshadii waxay jecel yihiin dadka buurbuuran ama hablaha buurbuuran xamdi waxyaabaha ku kalifaya inay gabdhuhu isticmaalaan iyo waxyaabahan ay cunayaan ee kaniinada ee doonayan inay ama ku naaxaan waxaan arki jirnay sanadadii hore steel dhanka dhuubnida laakiin haddeer waxaan u malaynayaa wuu isbedelay inantii markay naaxdo ay steel moodaysaa marka waxyaabahan ay gabdhuhu doonayaan inay isku naaxiyaan muxuu yahay waa kala labo qaybood mid waa kiniin oo big power bay dadku u yaqaanaan midna sidoo kale waxaan hadeer aqoon badan uma lihi laakiin gayiga soomaalida aada buu ugu soo badanayaa waa sida wuxuu ku jiraa karaatiin markaad muuqaalkiisa aragtid waxaad moodaysaa malab runtii berigii hore markay habluhu cunaan bilihii hore hal midh bay ku naaxi jireen laakiin dhibaatada aan maalindhood arkay waxay ahayd inaan inan la kulmay cuntay midh waxay ugu tiri wixii u isbedelay afar xabo marka la cuno ayaa la naaxayaa gabdhahoo kale markaa markay sameeyaan qofku sidee buu isu bedelayaana marka uu kaniinkaa cuno muuqaalkiisu siduu noqonaya runtii qofkaasi marka u horeysa wuxuu noqonayaa qof aada u qurux badan jirhkiisoo kale uu dhalaalayaa buurnidii waxay gelaysaa garbaha iyo wejiga gacmihii tabtiiba u dhuudhuuban yihiin marka qofkaasi wuxuu isku qaadanayaa bulshadii kale markay aragto waxay odhanayaan waad qurux badan dad bulshadii kaleoo badnayd waxay leeyihiin maasha allah waad qurux badnaatay qofkii wuxuu qaadanayaa moorar wuxuu kusii dhiiranayaa inuu waxyaabo kale uu cuno uu siduu ugu naaxi lahaa sidoo kale nimco cabdi ciise oo iyadu baratay caafimaadka ayaanu waxaanu wax ka weydiinay dhibaatooyinka ay iska leeyihiin kiniinadaasi iyo waxyaabaha had iyo jeer caafimaad ahaan ku arkaan haddii aan ka hadalno waxyaabahan habluhu isticmaalaane la dhaho waa laysku naaxiya waxaana yihiin barar iyo xanuun ay raadinayaan awalan waxaa jira kiniino kiniinadan waxaa loogu talagalay ee dadkii soo sameeyey ugu talagaleen xanuuno loo isticmaalo ayaa jireen waxaa jirta hablihii inay isticmaalaan kiniin la yidhaahdo dhigsimtson hablu waxay u yaqaanaan briiska kiniinka la dhaho briiska kiniin la dhaho big power kiniino badan galo power super power noocyo badan baa jira oo la isticmaalo kiniinka waxay sameynayaan horta kiniinkan la dhaho dhegsimitson ama kiniinkan briiska ee habluhu isticmaalaan waxa weeyaan dadkan anti alergy weyaan ama antihistamiin dadku waxay u yaqaanaan waxaa loo isticmaalaa xasaasiyadda waxyaabaha samboorka xiiqda dadkaasa loo qoraa marka qofkii markuu overdhows wixii uu dhows badan ka cuno ama in badan ka qaato wuxuu keenaya in jirhkiisi barar uu galo waxay dhahayaan hablihii waa lagu naaxay bararkiibay arkayaan qurux bay moodayaan bararkii jirhkao dhan xitaa ma gelay wuxuu gelayaa caloosha labada garab iyo wejiga inta u badan qofku markuu cuno oo kaniinkaasi sidee buu isu bedelayaa muxuu saameyn oo kaloo dareemayaa hadduu kaniinadaas isticmaalo ama uu muddo wado marka qofkii wuxuu dareemayaa culays fuushan xanuun lafagaraac inuu markuu socdo oo kale wiknes dareemo xiiqitaan fara badan waxyaabahaasoo dhan buu dareemaya waxyaabaha isaga oo dareemaya haddana waxaislahayaa waa hilibkan ku koray laakiin hilibkan ku koray maahae waxyeelada kiniinka ayay ka kow yihiin wuxuu dhaawacaa beerka wadnaha keliyaha jidhka oo dhan meel kastaaba wuu dhaawaca waxyeelada ugu badan uu geysto waxyaabaha uu geysto waxaweya beerka wadnaha inuu biyogeliyo inuu beerka dhaawac u geysto qofka waxyaabahaad ku talinaysaan maxaa ka mid a talooyinkaad soo jeedinaysaan quruxduna waa qalbiga een, baruur ma aha adduunka baruurta xanuun iyo foolxumo weeyaan haddaba haddaad rabto inaad isnaaxiso waxyaabo badan oo heer balo laysku naaxiya baa jira cuntadaada oo aad baalaansi garayso marka waxaan kula talin lahaa hablaha cuntooyinka gurigiina yaala aad isticmaalaysaan dhaaidkaaga saxdo waad isdhuubi kartaa haddaad dhaaidkaaga hagaajisana waad isnaaxin karaysaa
waa hagaag dhegeystayaal codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixintii uu magaalada laasacaan oo nooga soo diray waryahayaga cabdikariin olol markana waa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee champions liaga iyo kulmo xiise badan shalay waxa ay ka dhaceen qaaraddaas waxaana kulanka isha lagu hayay uu ahaa kulanka gegada old traford ku dhex maray naadiyada manchester united iyo b s g ee dalalka ingiriiska iyo faransiiska manchester united oo dhowaantan tababare solshal si ku meel gaara lagu dhiibay howsha tababarnimo ayaa tan iyo markii xilka loo dhiibay waxa uu naadigaasi ka ilaaliyey guuldarooyin ilaa iyo toban mar oo isku xigta ayuu badiya hal marna bareejo ayuu galay hayeeshee guuldaro ayaa naadiga kubadda cagta manchester united gegadeeda old traford markii ugu horreysay kala kulantay naadiga b s g oo laba gool iyo waxbaa lagu awuuturnaanaday naadiga kubadda cagta manchester united kulan ka tirsan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool la-aan eber iyo eber balse markii laisku soo laabtay ayaa ciyaaryahan personal kimbebe u dhaliyey goolka koowaad kuna furay kulankaasi goolashii la dhaliyey toddoba daqiiqa kadib ayaa mar kale kalian imbabe isaguna goolka labaad ka dhaliyey naadiga kubadda cagta manchester united kana dhiga ciyaarta laba gool iyo waxba paul bogba ayaa daqiiqadii siddeetan sagaalaad calaamadda gududan qaatay kadib markii laba jaallo isku xigta uu qaatay waxaana taa ay ka dhigan tahay in kulanka dambe uusan dheeli doonin ciyaaryahankaasi muhimka u ah naadiga kubadda cagta manchester united guusha naadiga b s g ay gaartay ayaa waxay ka dhigan tahay guul muhim u ah maadaama ay ka maqnaayeen dhowr ciyaartooy oo ay ka midka yihiin cavani iyo naimer ha yeeshee waxaa ka shaqaystay naadiga manchester united ciyaaryahanno uu ka mid yahay angel di maria oo muddo kooban naadiga kubadda cagta manchester united usoo dhaliyey kadib markii uu real madrid ka soo tagay kal hore kulanka kale ee dhacay shala waxa uu ahaa naadiyada rome iyo f c borto oo gegada olombico stadium ay ku dheelanayeen laba gool iyo gool waxaa ku awdurnaadeen naadiga roma nicolo zanalio ayaa labada gool u dhaliyay naadiga rome halka goolka keliya ee f c borto ee la timid uu u dhaliyay ciyaaryahan andrian lobes maanta laba kulan kale ayaa dhex doona ayax iyo real madrid ayaa ku wada ballansan gegada naadiga kubadda cagta ayax amsterdam ee juan cruve arena waana lugta koowaad kulamo ka tirsan champions leaga oo la dheelayo wareegga lix tobanaad tottenham hotspur ayaa la dheeli doonta naadiga brusha dortmund waxyaabaa kusoo kordhay dhegaystayaal kulamadan waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa maanta tan kuldambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayey wararka ciyaaraha haatanna dhinacii heesaha mursal muuse iyo aamin afriki
inayaholilaahi laabku jeclaatayo naxlaguma sooro lama lugooye inayaholilaahi laabku jeclaatay naxlaguma sooro lama lugooye laamaha ku yaala laagsare dusheeda ina yahay hallaacin oo ha islugoyn laamaha ku yaala laagsare dusheeda ina yahay hallaacin oo ha islugoyn
cashaqaaliskiisa laqayaha wadiidin liibaane doha xog laguma leexsho cashaqaaliskiisa laqayaha wadiidin liibaane doha xog laguma leexsho
laydhihii lagu nafeen laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane laydhihii lagu nafay laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane
lahashada la raacso ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adduun lahashada la raacso ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adduune
nafku jacaalulkeeda libin moodisteedu ama lidisteedu soonluqunja maaha nafku jacaalulkeeda libin moodisteedu ama lidisteedu soonluqunja maaha
nafankula luqaadinaa loo samaynaa saw isu larhkeedu wax la yaable maaha nafankula luqaadinaa loo samaynaa saw isu larhkeedu wax la yaable maaha
weedhaadi leeday soo laaxi maha qof hadduu laftoogo sawlaalnimayo weedhaadi leeday soo laaxi maha qof hadduu laftoogo sawlaalnimayo
laydhii laguna feen laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane laydhii laguna fay laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane
lahashada la raaco ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adnuun lahashada la raaco ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adduun inayo howlilaahi laabku jeclaatayo lacag laguma sooro hollama lugooye inayo howlilaahi laabku jeclaatay lacag laguma sooro hollama lugooye
laamaha ku yaala laag sare dusheeda inay yahay hallaacin oo ha islugoyn laamaha ku yaala laag sare dusheeda inay yahay hallaacin oo ha islugoyn
casha qaaliskiisa laqayaha wadiidin liibaane doha xog laguma leexsho casha qaaliskiisa laqayaha wadiidin liibaane doha xog laguma leexsho
laydhii laguna feen laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane laydhii laguna fay laba diblaysay ha ku odhan lugeeyey noqolamaane
lahashada la raaco ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adnuun lahashada la raaco ruux kula laqbeeya kana ludagtayda labku badan adduune
nafku jacaalulkeeda libin moodisteedu ama lidisteedu soonluqunja maaha nafku jacaalulkeeda libin moodisteedu ama lidisteedu soonluqunja maaha
ama loobist ama loodisteedu sow luqunjab maaha waa codadka fanaaniinta min afrika iyo weliba mursal muuse dhegeystayaal heestaasaana kusoo gogabay doonaa idaacadda duhurnimo waa saare ciidla nuuri anigoo cabdixakiin shiruuc oo idin leh tan iyo kulantii dambe nabadgelyo wax la yaable maaha
weedhaadi leeday soo laaxi maha qof hadduu laftoogo sawlaalnimayo weedhaadi leeday soo laaxi maha qof hadduu laftoogo sawlaalnimayo
laydhii laguna feen laba diblaysay ha ku odhan lugeeye